dowladda kenya ayaa waxaa go-aankan ay ku xirtay xadka ay la wadaagto soomaaliya gaar ahaana dhanka ismaamulka laamu waxa ay ku sheegtay walaac dhanka amniga ah oo ka jira deegaanadaasi iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo ka bilaaban doona dhulkaasi maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa beryihii lasoo dhaafay la sheegay inay culays xoogan soo saareen saldhigyada ciidamada ammaanka ee kenya ee dhanka xuduudda halkaasoo ay horey uga dhaceen weeraro kala duwan oo ay kooxda al-shabaab soo qaaday taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka laamu mujangi kiyoy oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa go-aanka ay dowladda ku xirtay xadka labada dal ayaa wuxuu sheegay in xadku uu u furan yahay oo keliya ciidamada ammaanka ee howlgallada samaynaya iyo saraakiishooda maamulka laamu ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi gaar ahaana ganacsatada ka mamnuucay inay u gudbaan dhanka soomaaliya waxaana dowladda kenya ay sheegtay in qofkii amarkaasi jebiya laga ceshan doono sharcigiisa ganacsiga ciqaab adagna la marsiin doono mas-uuliyiinta dowladda kenya ee deegaanka laamu ayaa sheegay in go-aankan ay gaareen kadib markii ay ka war heleen in ganacsi sharci darro ah iyo in dad aan sharci haysanin laga soo geliyo xuduudda dhanka soomaaliya loona soo gudbiyo gudaha dalka kenya hase yeeshee dadka deegaanka laamu iyo falanqeeyayaasha dhanka ammaanka ayaa sheegay in khatar amni oo laga qabo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka jirta deegaanadaasi taasoo dowladda kenya ku qasabtay inay gebi ahaanba xirto xadkooda ay la wadaagaan soomaaliya ee dhanka raaskaamboni saraakiisha ciidamada ammaanka oo howlgallo ka waday deegaanada ishakani kiyunga iyo dhanka raaskaamboni ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa toban loor oo la sheegay inay ahaayeen sokor iyo cano go-aanka ay dowladda kenya ku xirtay xadka ay la wadaagto soomaaliya ee dhanka laamu ayaa imaanaya xilli dhowaan ee dowladda kenya kalluumaysatadeeda ka kalluumaysan jiray kalluunka xeebaha u dhow dhanka soomaaliya ay ka mamnuucday inay halkaasi ka kalluumaystaan sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah oo halkaasi ka jirta khadar maxamuud xareed v o a nairobi